asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu nabaday dhegeystayaal kusoo dhowaada mar kale iyo barnaamij gaara oo aan ugu talagalnay munaasabadda ciid alfitrida barnaamijkana waxaanu kusoo qaadan doonaa hambalyada iyo salaamaha ay dirayaan shacbiga reer somalilan
bismillaahi raxmaan raxiim magacaygu waa maxamed cabdixasan waxaan halkan hambalyo iyo bogaadin uga dirayaa dhammaan ummadda islaamka guud ahaan gaar ahaanna dadka reer somalilan ayaan salaan gaara u dirayaa meel kastooo ay joogaanba waxaan leeyahay nabad ku ciida ciid wanaagsan ayaan leeyahay waxaan si gaara u sii salaamayaa waalidkay hooyaday xabiib axmed yuusuf ayaan gaar u salaamayaa caruurtayda saaxiibbaday waad mahadsantahay
magacaaga ku bilaabaya yaad hambalyo u diraysaa munaasabadda ciidda awgeed bismillahi raxmaan raxiim magacaygu waxa weyaan cabdiraxmaan ibraahim aadan waxaan halkan hambalyada ciidda uga dirayaa dhammaan ummadda muslimka ah gaar ahaan waxaan halkan ka hambalyeynayaa hooyadii aamine yuusuf dhammaan walaalahay dalkii gudaha wixii joogaba waxaa kaloo halkan ka hambalyeynayaa asxaabtayda oo aan koow iyo laba iyo hebel iyo hebel kusoo koobi karin aad baad mahadsantay
adoo magacaaga ku bilaabaya ayaad hambalyo u diraysaa munaasabadda ciidda awgeed
ana magacaygu waa maxamed yuusuf cabdaaw aadan halkan waxaan ka hambalyaynayaa dhammaan ummadda islaamka waxaan leeyahay kulli caam wa intum bikhayr si gaar haddana waxaan u salaamayaa shacabka reer somalilan marka saddexaad waxaan salaamayaa waalidkay hooyaday safiya cabdi yuusuf iyo dhammaan walaalada iyo dhammaan asxaabtayda anoo kala qaadqaadin waxaan leeyahay ciid mubaarak kulli caam wantan bakheer
adoo magacaaga ku bilaabaya yaad hambalyo u diraysaa magacaygu waa mustafa cali har jeer bartan waxaan hambalyo ugu diray dhammaan ummadda islaamka gaar ahaan ummadda reer somalilan waxaa kan hambalyo ugu dirayaa hooyaday basra cabdi faarax walaaladay qaraabaday wixii gudaha iyo dibaddaba jooga waxaan leeyahay kulli caam waantum bilkhayr waxaan kuna hambalyo ugu dirayaa wajaale niyuus ciid mubaarak ciid mubaarak ciid mubaarak taqabal mina saalix alcamaal dhegaystayaal waxaan bartamaha kaga jirnaa barnaamijkeennii gaarka ah ee aan ugu talagalnay munaasabadda ciidalfitrida innagoo hadba dhan ka miicsanayna iminkana waxaan u socdaalay goob ka mid ah goobaha ay caruurtu ku ciyaaraan ama goobaha madadaalada ee caruurta anigoo dareenkooda wax ka weydiinayana waxay u dhacday sidan hay adeer magacaa maxamed munaasabadda ciidda ayaad salaamaysaa
waalidiintii oo dhan iyo intii soo raacdo waxaan salaamayaa awogey abtiyaashay hooyaday aabbahay walaalahay intaasoo dhanba waan salaamaya
adiguna ciid mubaarak haye magacaade siciid ayaad salaamaysaa abtiyaasha awoowayaasha habayaasha hooyada iyo aabbahay iyo walaalayaasha
adoo magacaaga ku bilaabaya munaasabadda ciidda ayaad salaamaysaa waxaan salaamayaa dhammaan dadweynahoo dhan iyo wixii maqalkaygii muuqaalka u taqaana waxaan leeyahay sanadkan sanadkiisa ku gaadha bashbashee barwaaqo waxaan salaamayaa saaxiibkay maxamed cabdi cabdilaahi khaalid diin qaleh dhammaan dadka dhammaan dadka reer somalilan waan salaamaya intaasaa salaamu calaykum walaalayaad salaamaysaa munaasabadda ciidda awgeed munaasabadda ciidda iyaduba asxaa ummadda muslimiinta oo dhan salaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu kabacdi walaalahay hooyaday aabbahay faamiligaygo dhan dhammaan baan salaamayaa salaanta islaamka asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
adoo magacaaga ku bilaabay ayaad salaamaysaa munaasabadda ciidda awgeed bismillahi raxmaan raxiim anigoo magacaygu iyo cabdiradiif iid siciid waxaan ka salaamayaa dhammaan ehelkii qaraabada asxaabta iyo dhammaan ummadda muslimiinta meel kastay joogaan
yaad salaamaysaa adeer magacaa yaad salaamaysaa iyo adeer magacaa yaad salaamaysaa magacaa adeer xasan yaad salaamaysaa munaasabadda ciidda awgeed waxaan salaamayaa hooyadii abaay iyo ehliyadii dhan
iyo ummadda soomaaliya oo dhan adigu yaad magacaade liibaan xasanada haye ayaad salaamaysaa munaasabadda ciidda awgeed hooyaday aabbaha iyo dhammaan reera muslimiinta iyo walaaladii meel alaali meela joogaan haye ciid mubaarak magacaa aniga magacayga waxaa la dhahdaa ridwaan axmed yaad salaamaysaan hooyadayo iyo aabbahayo walaaladay
haye maxaad leedahay ciid mubaarak
magacaade hanaa yaad salaamaysaa magacaa samiira yaad salaamaysaa hooyaday aabbahay iyo ayaasha habareerahay abtiyaashe adeerada idooyinkii ayaan salaamay maxaad leedahay magacaade mustafa axmed cabdilaahi haye yaad salaamaysaa hooyaday aabbahay walaaladay iyo dadka fiyaan xayr caalamku nool waxaan leeyahay kulle cam waantu bakheer
magacaa cabdilaahi axmed cabdilaahi waxaan salaamay hooyaday aabbahay iyo walaaladay iyo macallimiintayda waxaan leeyahay kullu antum bikhayr magacaade maxamed
yaad salaamaysaa hooyaday aabbaha iyo ayayaasha iyo walaaladay iyo abtiyaasha waxaan nagu salaamayaa ciid mubaarak dadka oo dhan
ahaan barnaamijkii gaarka ahaa intaas ayaan kusoo gabagabeynaya halkaaad ka dhagaysanayseen waa radio wajaale news dot com oo markaa idin soo booqataan naga eegi kartaan bogga internetkayga aan ku leenahay ciwaankayagu yahay w w dot wajaale news dot com barnaamijkan barnaamij lamida intaan ku kulmi doono waa soo saaristii yuusuf iyo anigoo ah cabdiqaadir cabdiraxmaan habane iyo dhammaan howlwadeennadii kale ee igala qayb qaatay oo idinku dhaafaya sidaas iyo nabadgelyo